جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin henan waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado ee koonfurta dalka soomaaliya dowladda radida turkiga ayaa sheegtay wakhtiga kama dambaysta ah ee bilaabayso baabka kheyraadka dalka soomaaliya kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo waxgaradka beesha harti ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada bakoole ee dowladdiinaha usoo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka buurdhaxonle ee wilaayadaasi iska hormaad u dhexeeya malishaad ka wada tirsan riddada ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa degmada bulafula ee wilaayada baay iyadoona degmadaas ay kusoo bateen xalaqaadka lagu barto culuumta sharciga الله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subax jimcaha taariikhduna ku beegantaha saddex iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ay kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ka howlgala wilaayadaasi ayaa xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero baraxo oo ku taal degmada baardheere oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo waxgaradka beesha harti ee ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayadaasi bashiir muxuudiin abu eyman ayaa faahfaahinaya isagoo ku guda jiray socdaalkiisa ayuu wafdiga uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis waxa uu gaaray deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo si gaar ah dhulka ay degto beesha harti qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaas ayaa soo dhoweeyey wafdiga wilaayada waxaana dhacay kulamo la isaga kala warqaadanayay mid ka mid a kulamadaas wuxuu dhex maray waxgaradka iyo salaadiinta beesha harti iyo wilaayada jubbada hoose suldaan sharmaarke cali jaamac suldaanka beesha harti oo madasha ka hadla ayaana soo dhoweyn kadib sheegay inay dhaqangelinayaan qodobadii ay isla qaateen iyaga iyo wilaayada waxaan soo dhoweynayaa shirka ka dhacay ee walaayada jubba sifla annagoo ah beesha harti si guud waan soo dhoweynaynaa si gaara waxaan soo dhoweynaynaa waaligeena sheekh axmed abayoonis waan soo dhoweynaynaa si ballaaran baan u soo dhoweynaynaa beel ahaan aad iyo aad waxaan leenahay waa lisoo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad baan leenahay waaligeenna intaa kadib waxaan doonaya insha allahu tacala inaan ku soo qaatay halkaa shirkii ka dhacay meeshaasi oo si guud laga wada hadlay qabaa'ilada soomaaliyeed qodobo badan baa looga hadlay gaar ahaan annagu beesha harti qodobadaasi si guud baan u qaadannay waa soo dhoweynaynaa waa ayadaynaa insha allahu tacaalaa waxaanan doonaynaa inaan ku camalfalno ballantii aan galnay iyo beecadii maanta oon waaliga ku soo dhoweynay inaan dardargelinno oon insha allahu tacala xaggeenna aan looga imeen ilaahay islaamka aan looga soo dhicin waxaan doonayaa sidaasoo kale inaan kala shaqeyno walaayada islaamiga jubbada hoose amniga sida dhirta oo laxaalufinta sida badeecada beeraha xoolaha oo maaragtay sida guud la ilaalinayo daaqeyntii xoolaha dhirta insha allah intaanaan ka shaqeyn walaayada si guud waa qaadannay beesha harti waa soo dhoweynaynaa waana ku camalfaynana insha allahu tacaala ugu dambeenna waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha harti waxaa soo haray wixii ay naloo keenay waxay ahaayeen afar qodob dhulkiio dhirta xaalufinteeda badeecada duurka ilaahay waa ku horooya amniga wadanka diinta oo kor loo qaado afartii waa qaadanay annagu haddaan nahay beesha harti geedna ma jarno badeecana ma qaadanno beerna ma falanno waxaana khuseeyo keliya waa inaan amnigaas aan kala shaqayno diintana aan kor u qaadno marka insha allah taasna waa la qaadanay waana soo dhoweynayna wasalaamu calaykum haddaan nahay beesha harti waxaanu qaadanay wixii walaayadu ay noo keentay oo afarta ah amniga iyo maxaanku idhahdaaye beeraha iyo dhirta la jaraayo iyo maxaanku idhahdaye waraha la qodaayo intaba waxa weeyaan annagu waxaanu ka nahay beri baanu ka ahayn haddana waxa weyan waan u taagannahay sidaanu hawshaas aanu gaashaanka ugu daruuri lahayn insha allah biidnillaahi kariim diinta koruqaadisteedana diyaar baanu nahay difaac iyo weerar labadaba waa qayb ka mid ah kulamada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ay la qaadanaysay qabaa'ilada muslimiinta ah ee degadeegaanada waayaanta ee duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo allaha fadligii ay ka soo baxeen qodobo waxgal ah oo fulintooda laga dareemayo deegaanadaasi mahadsanid abu ayman maktabka dacwada wilaayada bakoole ee dowladiinha usoo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka buurraxolle ee wilaayadaasi cabdilqani maxamed ayaa warkaasi inoo haya dowrada noo socotay muddo saddex bilood ah islamarkaana ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad laba boqol arday ayaa dhowaan waxa uu maktabka daacwada wilaayada bakool usoo gebagabeeyey ragga ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada buurdhuxunle ugu horeyn munaasabadii lagu soo gebagabeynayey dowrada waxaa kelimad dardaaran ah ka jeediyey sheekh maxamed axmed garaar tankale walaalayaal liibanteen may ka jartaa inuuna nabigeen ranno calayhi salaatu wasalaam dhahal shayna qaadano kitaabka si inuuna daba teeganaano midignowna ninku leexana badana ninku leexana gadaalna ninku nagan kitaabka alla inina hogaamiyo daba socono mar oo kitaabkaas in weeldhano oqoon iyo cilmi in weeldhano cilmigii oqoon markiin weeldhanoon walowsan niin sheegow uuna qaadano ka ganacno wali sax uusan eri sax erno wali khaladun er khalad erno wali uusan fari weelno wali nooreebi ku herno lankana maamulaayo uuna mas-uuliyadahii la dhiibadaano lan kitaabkaasni maamula uusan nagado oo kitaabkaas uuna difaacno intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii dowrada ka faa'iidaysatay ayaa ka warbixiyey kutubadii ay ku qaateen dowrada iyagoo soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen waliba kumadahaayay ardayda inta walaka baradaasi muddada dheer duruustanka dareerasi mayba mahadiyaan alli mahadiyaan allihiinain suurta geliyey talo wal abriishasana iska koyn mahadiyaan bacda hamdulilaahi tacaalaa may kale mahadiyaane dadkii arrintaasi haqalgaaliyey yoona mayba lenaa jazaakumullahu khayran kitaaba intana ninka akri mayba haayana alwalaa walbara iyo kitaab kale oo alqaafila leerow kitaabka kale may haayay arriba madin kitaabka leeraw arribaaya may faday halshay intaanu ku sheeg musanifka may beliyaa hiya bayciina may buaha ay bayca lankaniisu gado shay-an gada min hayrii ku gada bithamanin ku ka gada mu'ajalin madleh wayusallima sallamahu shaykii lalmushtari hatan an sallam fumma markaas baad hatana yashtariya baayagi hor hatan iniisu gadahu shayki gada qabla qabdi thamani ugu dambeyn waxaa gebagabada munaasabadda kalimaad ka jeediyey ugaas buraale maxamed heybi iyo nabadooniyaan yurey awalan allah subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa makaankan sharafta le iskugu kaana keenay amnigan iyo noloshana na siiyey intan oo muslimiin ana in ay ka faa'iidaystaan dowladii muddada saddexda bilood soo socotay ilaahaygaasaan ku mahadinaynaa dadka culimmada ah odayaasha iyo akhyaarta iyo marti sharafta iyo dalabada cilmigan ka faa'iidaysanaysay ayagana waan salaamayaa dowladii saddexda bilood halkan ka socotay dowla aad iyo aad qaali waabay ahayd culimo rabbaaniyiin ahoo la soo xulayna waa akrinayeen waxaan leeyahay culimmadii dowladan bixinaysa kitaabaha noo akhriday kuwii soo qalqaaliyey kuwii difaacay ee gaalada hor fadhiyey kuwii kitaabahan soo qoray ilaahay abaalkooda janatulfirdowsaha ka dhigo may dardaare ardaydaasi insha allahu yar haddii ilaahay ogolaado waqtiga bas ku kooban yarhaasiye nimayow si isiinba ogdin ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan maagma nin sheegna walana nin abuuriba tawxiidkan sababtiis laybana nin abuur adduunkan nin sheegna unii rabba subxaana wa tacaala dhaba adduunkan ka aabun diinshayna antuna baranan ka amal falnan ilaahay adduunshayna ku dufaanan bes adduunka bana nin sheegna sababtan nin sheegna bisalaay bahay walaalayaal hatan fursada galanteen ka jarta may weelay una noolnin waa broognan hayaatadan iyo jarta may dardaartay hadfaday anoo nafta tiitay ku bilaawaw in ilaahay diinshayn kaadimin walaalayaal kitaab qur-aankan ka sheegnan inku marin dowrada loo soo xiray ganacsatada magaalada buurdhuxunle ayaa qayb ka ah xamladii loogu magacdaray iyaakum wariba shicaarkeeduna ahaa wa axalla allaahu lbayca wa xarama ariba taasoo si weyn ay kaga faa'iidaysanayaan ganacsatada wilaayada mahadsanid cabdulqani iska horimaad u dhexeeya maliishaad ka wada tirsan ridada ee ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa warkaasi faahfaahinaya iska horimaadkan oo ahaa mid u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa maalinnimadii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho dagaaladan u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaa si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaano iskool baluusiya waxayna dagaaladani ahaayeen kuwa u dhexeeyey maleeshiyaadka loogu yeeray nisayo kuwa milatariga murtadiinta isku dhacan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka ridada nisa ay weerar ku qaadeen askari milatariga ah kaas oo ay doonayeen inay xoog u qaadaan qori u watay iyagoona goobta oo xilligaasi ahayd mid mashquul ah oo ay dad doobanaayeen ku dhex riray rasaas fara badan hal qof oo shacab ah oo ahaa darawal mootobajaaj ayaa lasoo sheegayaa inuu ku dhaawacmay iska horimaadkan dhex maray murtadiinta kaasoo maraya waddada laamiga ah ee dariirta ku dhex martay murtadiinta iska hor imaadada dhexmara maleeshiyaadka riddada ayaa caado ka noqday gudaha murtadiinta waxaana dhowr jeer dagaalo dhexdooda ay isaga dileen saraakiil iyo askar fara badan mahadsanid marwaan horumar ballaaran oo dhanka dacwada ee laga dareemaya degmada buula fulay ee wilaayada baay iyadoona degmadaasi ay kusoo bateen xalaqaadka lagu barto culumta sharciga abuxasaan ee inoo haya warbixintaasi xalqadan oo loogu magacdaray imaamu shaafici waxay ka mid tahay xalaqaadkii cilmiga lagu baranayay ee maalmahan aan ka soo tabinayna degmada buula fullaay waana xalqadii ugu dambeysay aan soo tabinna insha allah waxay xalqadan ka socotaa mid ka mid a masaajidda ku yaala degmada buula fullaay waxaana ka faa'iidaysanaya rag u badan ganacsatada degmada waxaan booqannay xalqadan waxaana la kulannay afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buula fullaay waxaana uu ka warbixiyey xilligii duruusta ay u bilaabatay iyo hadda kitaabada ay qaateen duruustan waxaynoo bilaabatay kowdii bishii tobnaad labada kun labaatan iyo afar marka kitaabada ku baxayay xalaqada casharada lagu bixiyay waa ilaa shan kitaab waxaa noo horeysay oo iftitaax looga sameeyey alrisaalatu fi lbeec taaliif maxamed ibnu saalex alcutheymiin waxaa nooga xigtay saddexdii asal usuul halaata sheekh maxamed ibn cabdulwahaab waxaa noo saddexeeyey cumdat laxkaam waxaa noo afareeyey mukhtasar bukhaari liabi jamra waxaa hadda nooga dambeeya maraynaa buluuq lmaraam liadilat alaxkaam libni xajar alcasqalaani mid ka mid a culummada degmada buula fullay ayaa duruustan ka akhrinaya masaajidka yaquulu alxaafidu raximah llahu tacaala kitaabu zakaa ma in kataabayaa zakadii aan kataabaya waay zakada maylare luqa ahaan annamaau wadahaaratu wasafwatu shayiya lare shayga inay kobaco waana daahir nagado waana saafo nagado ya luqa ahaan maylare azakaatu lare waay sharci ahaan maylankase zakada qadirun waajibun fi maalin maksuusin litaa'ifatin maksuusatinga lare waa qadar oo waajib ahoo maal gaar ana ku waajiba qolo iyo daa'ifo gaar an an waajiba iyo magaacee maylare zaka lare waay ugu dambeyn qaar ka mid a ardayda ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen can ibni cumar rijaalu guri radi allahu canhuma sajalakarana qaala ma beray xafidtu min annabiy sala allahu calayhi wasalam nawo ilaahay jaa ku xifdii cashra rakacaatin tumun rakcadood rakcatayn lam rakcadood qabla duhri duhurka hortiisa iyo rakcatayn lam rakcadood oo bacdaha bacda duhri duhurka bacdishiha iyo rakcatayn lan rakcadood oo bacda almaqribi maqrib gadaalisa fii beytihi gurisha inuu iska tukadayo iyo rakcatayn han oo maqribka bacdisha gurisha iska tukadayo iyo rakcatayn lan rakcadood oo bacda alcishaai cishada bacdisha fii beytihi oon gurisha iska tukadayo iyo rakcatayn lan rakcadood oo qabla subxi saasuha hortiya ah muttafaqun caleyh hadiidkan muttafaq waay can cabdullaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma cabdullaahi bni cumar iyo aabihiis allaha ka raali noqdo ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi salaatuljamaacati salaada oo jamaacada lagu tukada ayaa afdalu fadli badan waxay dheera tahay oy ka fadli badan tahay min salaati lfaddi mufradkii salaadiisa bisabcin wa cishriina daraja labaatan iyo toddoba darajo muttafaqun caleyhi xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray degmada buula fullaay waxaa si weyn looga dareemayaa barashada cilmiga sharciga iyadoona dhammaan qeybaha kala duwan ee ku nool degmada buula fullaay ay ka faa'iidaysanayaan barashada cilmiga sharciga waxayna wilaayada ay juhdi dheeraada ku bixinaysaa sidii dadka muslimiinta ay u baran lahaayeen diintooda iyadoona wilaayada dhanka kale tilmaantay in xalaqaadkan lagu baranayo cilmiga sharciga la gaarsiin doono dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay aad buu mahadsan walaalkan abuxasan oo kaasi ahaa warkii subxaana manageynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu